asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtada maanta xubinteenni murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenni murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kolba dhinac iskala eegayno bal inayno wax uun ka faa'idno hadduu doono hal eray oo afkeennii hooyaa ha noqdo ama hal ujeedo ama hal arrin oo haddii eeba idmahayo duugan waxaa jira naxwaha afka soomaaligaihii hadda wuxuu marahayaa boqolkiiba shan ayaa fahamta boqolkiiba shan ayaa dadka soomaalida maanta fahma gungaadhka afka soomaaliga waxaa la dhaho gramer waxa luuqadaha qalaad lagu dhaho ama ingiriisiga carabigana naxwo lagu dhaho afkeenni hooya waxaa lagu dhahaa gungaadh gungaadh dadku badana waxay isku khaldaan murti iyo gungaad murtida waxa weeye waxalla wixii ama suugaana ama hees ah ama bahalkii ama waxaasoo dhan markii laysku soo daro ayay qaybta labaad suudda cuntada oo dhan maxaa suud maxaa la dhahaa dhulkaa suudle sidoo kale maxaa la dhahaa ee haddii ilahay kuusabagel yahay murti maxaa la dhahaa waxalla wixii dhadhan leh ee sida la qabta leh ee isa soo raacaya ayaa waxaa la dhahaa murti laakiin hoos markii loo sii dhaadhaco de waynu kala garanaynaa oo siday u kala cabahayaan iyo mid walba si ugu aroorayso waynu kala garanaynaa gungaad baa la dhahaa marka wixii grameer iyo isku xidho iyo naxwe iyo macno labaad iyo macno saddexaad iyo macno afraad dhibaatada ugu badan afkeenna haysatana erayga xuquuqdiisa cidna ma siiso macnaha koowaad macnihii labaad macnihii saddexaad macnihii afraad macnihii shanaad macnihii lixaad iyo ujeedooyinkii laga lahaa iyo gungaadhki gungaadh maxaa la dhahaa inaad wax sal gaadho meesha ugu dambaysa inaad gaadho ma jiro gungaadhka afka xitaa dadka soomaalidu kuma baraarugsano marka waxaan dhehi lahaa bal ha la isku dayo in lagu baraarugo gungaadhka afka hooyo sababtoo ah dee afka hooyo waa shay innaga muhiim inoo midaanan maanta xubintaanan murtada maanta ciidamka eebana waxaan ku soo qaadanaynaa si aad u og tihiinba waagi hore waxaa jiri jiray dumaal wax la dhaho dumaal dumaashu waxay ahayd haweenay nin guursaday ninkii geeriyooday dee dan looga maarmi waayo danta looga maarmi waayo maxay tahay carruurtan iyo heerkan sayna u buyuq baayuqin iyo xoolahan ayna u kala lumin in ninka walaalkii ninka adeerkii ninka inadeerkii ninka qaraabadiisii mid ah inta gabadha lagu daro uu heerkan isku ilaaliyo o isku hayo si aan inta mid kaloo balaayo dhurwaa u soo dhexgelin oo carruurta agoonta cagta u marin ama cuqdad iyo balaayo ayna u imaanin ayaa saa laisnagu ilaalin jiray marka mid baa show wuxuu guursaday gabadh dumaala walaalkii ka dhintay ayuu guursaday markuu guursadayna haddii eeba idmahayo gabadhii dee dee lafteeda cuqdad bay qabtaa ninka guursaday ee heerkan ku qabay aniga nin baa heerkan iga soo guursaday ninkiina ilaahay baa iga jeclaado iga qaatay dhihi wax kaloo dan igalena ma jiro moogta cuqdado fara badan baa jira aniga awal hore oo layma qabin dumaal baan ahaa aniga hadalla fara badan oo noocaasa oo ninkii wadnaha gooyey ayay gabadhii kula hadashay howlaha farada badan ee ninka aan qabanin markay gabadhii kula hadashay ee uu erayada noocaasah badan la kulmay ayuu haddii eeba idmahayo maalinkii dambe isagoo aad u murugaysan yuu af labadii dhawaaqay af labadii ha dhawaaqee muxuu sameeyey muxuu sameeyey walaalkiigii dhintay ayuu haddii eeba idmahayo aflagaado u geystay see ugu geystay aniga ninkaygii si ayma dhihi jirin awl hore nin fiican ninkaygii kaasuu ahaa ninkaygii ilaahay baa dilay ninkaygii naana calaadiyo ninkaagii unbushow yidhi waa iska soo jaray hirrig see laftiisii baa aflagaadiyey nin baa yidhi war maxaa dhacayo gabadha maxaad kula dagaashay markaasuu yidhi war yaaya ma og tihiin walaalkaay oo dhintay haweenay warmoogaha ku caysiisa walaalkaay oo geeriyooday haweenay warmoogaha ku caysiisu yidhi walaalkaa oo geeriyooday haweenay warmooga ah ayaa caysiisa waa hadal aad iyo aad gungaadho ah waa laba arrimood walaalkaa geeridiisii oo kugu mudan adigii iyo inaad aflagaadaysaba gabadh unbaa ku gaadhsiisu yidhi warmooga oo maaragtay waxaasoo dhan aan ku xisaabtay maamaada maanta kusoo qaadanayna xubintaani murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi socoto warkeed lagama hordhaco socoto warkeeda lagama hordhaco